kani waa cali isaaq axmed oo labiiy labaatan jir ah wuxuu muddo saddex bilood ah uu u kala hijiray shaqo ay dantu ku khasabtay waana godqodista balse waxay wax kasta isbedeleen markii uu furso shaqo ka helay xarun wax lagu baro carruurta qoysaska barakaca ah ee ku taalla degmada kaxda sanadkii tegey ee labadakunlabaylabaaatankii cutubkeena saddexaad n waxa uu ku mid yahay cashirka koowaad haqa deriska haqa deriska ayuu ka socdaa cutubkeeni saddexaad goddashin aan iskaga shaqaysanayo goddashinkaas kuma dheeraan iyo laba saddex bilood aan ku shaqaynayo goddashinkaas si ay ugu shaqaynayo kabaadi shaqadii aa soo boodi macalio shaqadii aa soo baxdie soo baxa laydhahay marka anigoo xaafadda iska joogo waa liisoo sheegay markii la iisoo sheegay kabaadi waa lii dawaangeliyey magacay la qoray wax walbi waa lii qoray shaqadii marka isla maalintaassaasaan ku bilaabay ilaa iyo hadda aan isla joogna shaqadii iskuulka nabaadaan wadaa markii aan badiilka aan watay iyo saacadda hadda aan lasla joogno ismid maahan maalintaasi waan iska danyaraa shaqadu kastoo yar waan dhibsan jiray laakiin haddii shaqada hadda ay socoto tan waa kastoo iskaroon iskuulkan waxaan ka dhigaa luuqadda ingiliishka iyo maadada cilmiga bulshada iskuulkan waxaa gacanta ku hayo hay-adda nabaad cali iyo qoyskiisa oo ka kooban sagaal ruux waxay ku nool yihiin mid ka mid a xerooyinka dadka barakaca ku ah waaxda saddexaad ee degmada kaxda shaqadan ka hor waxay qoyskiisu wajahayeen caqabada nololeed qoyskay intaan shaqadan aan helay waa iska roon yihiin maalintii lacag fiicanay beetaan maalintii hore waa iska danyaraay maalintiiba waxaan bielin jirnay nusku doora laakiin hadda shaqadan ilaahay iisu helay maalintiiba saddex doorar afar doorar aan iska bielina waa iska kayroonahay hadda sidii hore maahana goddashinka markaan ka shaqaynayo noloshay sida hadda aniga aan maahan waan iska daroofiirahay qof oo iska miilahaas galgalay oo iska aadi aan ahayn iska ahay laakiin hadda alxamdulilah noloshan waxaa isku bedelay inaa ani marka qof oo aqoon-yahani amal aan iska dhigay marka kastoo yar shaqaday waa ii fududeetay marka alxamdulilah iskadhahay shaqadii aan isku watay marka sidii hore maan ahayn waan iska shaqeey waan isku wataa shaqaday marka mustaqbal maasha allah aan ka helay wuxuu waxbarashadiisa asaasiga ah kusoo qaatay dowla deegaanka soomaalida halkaas oo isaga iyo qoyskiisa u qaxeen horaantii sanadkii labada kun koo iyo tobankii baydho waxaan u qaanay abaarle uga kaxnay marka meesha markaan tagnay ku dhignaa iskool iskuulkaasi oo koowaad aan ku bilaabay ilaa iyo toban iyo labaad heerkaas aan ku gaaray dowla deegaanka waxaan ka deganaayay meel la yidhaahdo dowlacado dowlacado markaan degnay dowlacado mariish markay tahay xarada xari ay leedahay xaryaha marka shanta xaro ka mid ah oo la yidhaahdo koobe meel dhaha aan ku noolahay macallimiinta iskuulkan ayaa u badan dadka barakaca ah waxayna ka siman yihiin hal caqabad oo ku horgudban sii wadashada tacliintooda jaamacadda taas oo ah awood la-aanta dhaqaalaha waxbarashada zaaid waxaan jeclahay inaan inta kusii kordhiyo waxbarashada aan dhammaystirto ayaan niiday si fiican u jeeshahay qabadaha iyo maxaa waaye inaanaan awoodin marka waxbarashadaas waxaan jeclaan lahay iyada oo free ah ayaan iska jeclaan lahaa laakiin anigootihaaye isaaq axmed oo ah aabbaha cali wuxuu fariin u dirayaa jaamacadaha dalka si ay wiilkiisa uga caawiyaan waxbarashadiisa jaamacadeed dugsi hoose ilaa dugsi sare etoobiyan kusoo dhameeyey dee jaamacad inmarkay inuu galo rabo soo guuray jaamacadoo rabay waxaan ku awoodo oo jaamacad ku geeyan waa waay inuu jaamacad saama waa jeclaa ma ahe ka daran u jeclahay ilaahay saasaan ku duga jaamacadaha soomaaliyeed waxaan ka codsin lahaa inaad ilmaha jaamacad inay ii geliyaanaan ka codsin lahaa in isaga oo duruuf adag wax ku soo bartay uu garab siiyo da-yartan soo hana qaadaysa ay isku xirada ku nool yihiin waxay uga dhigan tahay mid uu ku niyad qawowsado xusuustiisana kama go-do sida ay ugu rumoobi karto riyadiisa jaamacad ku-biirista iskuulkan oo la furay laba sano ka hor waxaa fursad waxbarasho ka helay saddex boqol saddex iyo labaatan carruur ah oo dhigata fasalka koowaad ilaa fasalka shanaad waxaana ka howlgala siddeed macallin iyo laba maamule ardada ayaa ka hela quraac iyo qado goobtan ay wax ku bartaan waxayna halgan adag ugu jiraan sidii ay waxbarashada heer uga gaari lahaayeen